kiisaska gaarka ah ee maxkamadda degmadu soo maray ee mucjisada ahaa ka mid ahaa ee bulshadanu ay u baahnayd in wax laga qabto shan kiis shantaa kiis oon gaar u calaamadinnay waxa weeyaan saddex kiis oo d n a aanu ka qaadnay oo ilaa loo diray maaragtay nairobi oo lagu kala saaray saddexdaa kiis saddexdan dadee soo kala socda kiiska koowaad waxa uu ahaa ilmo toddoba habeen jira oo uu dafiray kii lagu sheeganayey ee lalaha wuu dhalay markii labadii daraf isqabsadeen ee la kala bixi waayey d n a gaas baan u dirnay d n a gaas baa xaqiijiyey boqol kiiba boqol kii dhalay inuu yahay maxkamadduna ay ku go-aan gaadhay iyadoo go-aankii maxkamaddu raacday iyo shareecadii islaamkaba wixii ay ka ogolayd oo xagga shareecadda islaamkana welidu sinaa baa loo yaqaanaa haddii aanu meher xalaala ku dhalan oo qawaaniin iyo dee sharci gaara buu leeyahay oo shareecada islaamku ay si cad u tilmaamayso oo ah dee inuu hooyadii haleelo hooyadii raaco nasab ahaan ee aabbihii aanu raacin inuu hooyadii dhaxlo ee aanu aabbihii dhaxlin inankaasi hablihii ninkaa loo sheeganaya dhalay inay iska xijaabaan ile walaala ma aho nasabkii walaala kuma ahee waxa kale oo ka mid ahaa kiiska labaad ilmo toban sanno jiri oo isna laysku qabsaday oo intuu inantaas ay sheekaysteen oo gacani kaga dhacday ayuu yurub tegey kadibna markii uu soo noqday ee kiiskii la furay dee waxa weeye d n a gii baa la qaaday ilmihii iyo hooyadii iyo aabbihiiba deetana shareecadu go-aan bay ka gaadho shareecada islaamkana waa loo qawaaniintiina waa loo raacay technolojiga d n a gana waa loo raacay go-aan baanay maxkamaddu kaana ka gaadhay waxaa kaloo jiray mid lix iyo toban jira oo laba qolo isku qabsadeen kaana isaguna maxkamaddu go-aan bay ka gaadhay